barnaamij wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha oo toddobaad kasta maalinta isniinta ah idaacadda v o a aad ka dhegaysataan guud ahaana toddobaadkan barnaamijka faaqidaada ciyaaraha waxaanu ku eegaynaa tartan ay ka qayb galeen xulalka qaranka ee waqooyiga maraykanka iyo jasiiradaha karibiyanka koob loogu magacdaray koobkii dahabka ahaa oo shalay lasoo gebagabeeyey dalkan maraykanka garoomo kala duwan oo ku yaala waxaa maalmihii lasoo dhaafay si xiiso badan uga soconayay tartanka koobka dahabka loogu magacdaray xulal kala duwan waqooyiga maraykanka iyo jasiiradaha karibiyanka ayaa ciyaarahaasi ka qayb galay haddaba maxamuud ibraahim cali oo ka mida wariyaasha v o eda ciyaarahaasna si gaara ula socday ayaa haatan stuudiyaha igu heliya bal marka hore maxamuud waxaad sawir kooban naga siisaa waxa uu yahay koobkan la yidhaahdo koobkii dahabka mahasanid colombo koobkan gold kaabka ama koobka dahabiga waxa uu u dhexeeyaa wadamada waqooyiga amerika bartamaha amerika iyo wadamada karibiinka waxaa koobkan la qabtaa labadii sanaba mar waayahay maxamuud ciyaarahaas oo maalmihii lasoo dhaafay si xiise badan uga soconayay dalkan maraykanka maalintii shalay ayaa ciyaartiisii kama dambaysta ee finalka ay dhacday maraykanka iyo banama ayaana ee ciyaarta finalka isuga soo haray bal kulankaas sidii u dhacay isagana ka waran colombo ciyaarta finaalka ee dhex martay wadanka maraykanka iyo wadanka banama waxay ahayd mid aad u xiiso badan waxayna ka dhacday garoonka soldier field ee magaalada chicago ciyaartan ayaa waxay ahayd ciyaar aad la yaab badan waayo banama lagama filin in ay soo gaarto heerka hadda ay taagan tahay iyadoo kasoo yaabisay sida wadamada mexico oo caan ka ah meelahan marka ciyaarta marka ay isku dib dhacday oo ciyaar wanaag ay labada dhinacba soo bandhigeen ayaa waxaa dhacday in daqiiqadii lixdan iyo sideedaad baas wacan oo uu helay ciyaaryahanka london donovan ayuu isku dayey inuu goosha dhaliyo balse dhaxda ayuu uga tagay oo waxaa sii dhammaystiray ciyaaryahanka kale ee brek shay oo badelitaan kusoo gala ciyaarta kulankaasi markii uu ku soo idlaaday hal gool iyo cibar oo xulka waddanka maraykanka guushii ay ku raacday koobkana ay ku guulaysteen imise jeer ayay waddanka maraykanka koobkani qaadeen maxamuud colombo maraykanka waxay koobkan gold cab ama koobka dahabiga qaadeen shan mar laakiin waxaa xusid mudan in maraykanka ay ugu dambeysay in koobkan ay qaadaan sanadkii labada kun iyo toddobada marka muddo shan sano ama lix sano ah ayaynan koobkan qaadin marka tani waxay u tahay wakhti dheeray ka maqnaayeen gegada ciyaaraha ama koobkan ay qaadaan dhinaca kale waxaa jirta in tababaraha caanka ciyaaryahankii hore xulka wadanka jermalka u ciyaari jiray clinsman haatan uu macalin u yahay xulka qaranka wadanka maraykanka intii xulku uu hayanaa guulo badan ayay gaareen waxaa jirtay in ciyaartii kama dambaysta ee finalka ee shalay dhacday ciyaarta wuxuu ka daawanayey meel aan loogu talagelin tababarayaasha in ay joogaan sababtu maxay ahayd colombo tababaraha clinsman ciyaartii maraykanka ay la ciyaarayeen honduras ayaa waxaa dhacday daqiiqadihii ugu dambeeyey in uu faragelin ciyaarta ku sameeyey taasoo ay u garteen dadka garwadeenayaasha ciyaarta in ay ka diraan ciyaarta oo aanan loo ogoleen in ciyaarta finalka uu tababaro u ahaado kooxda maraykanka marka wuxuu ka daawanayey meel yar oo aad u yaro habaysan ayuu ciyaarta kor kala socday balse wuxuu ogaa aad uu kalsooni ugu qabay kooxdiisa oo uu lahaa koobka waan qaadaynaa markii dambena waxaa la arkayey markay ciyaartii dhammaatay isagoo garoonka dhex ordayo gacanta kor ululayo dhahayo dee sheekadanu in waan filayayo si wacan ayay ku dhammaatay ugu dambayntii kumanaan ayaa garoonka joogay ciyaartu ay ka dhexaysa malaayiina telefishinada ay kala socdeen sidee ahayd jawiga garoonka iyo taageerayaasha maraykanka colombo jawiga mid aad u farxad badan ayuu ahaa waxaa xusid mudan in ciyaarta ay ka dhacaysay magaalada chicago waa dhul maraykan marka waa dad ku dheelayay gurigooda garoonkooda ciyaartay soo bandhigeen waa mid laga filayay marka taageerayaasha aad ayay u sacbutumayeen iyadoo oo ciyaartooy aad u yaryar oo jawiga ku cusub ay maraykanka u dheelayeen haddana waxay soo bandhigeen ciyaar aad u qancisa taageerayaashooda oo dee koobkiiyaba u qaadeen wadanka maraykanka aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamuud ibraahim cali oo aan ka wareysanayay tartanka ciyaaraha koobka loogu magacdaray koobkii dahabka oo dalka maraykanka maalintii shalay lagu soo gebagabeeyey banama iyo maraykankana ciyaartii kama dambaysta ee finalka ay wada ciyaareen iyadoo maraykanka gool iyo cibar ay ku badiyeen koobkiina ay hantiyeen guud ahaana barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha iyo toddobaadkan intaas ha inoo jooga dhegaystayaal